kulankan wuxuu ka dhihi degmada buulibuurde ee gobolka hiiraan weliba laanku hadalay sidii laanku shaqeeyi lahay nadaafada iyo biliixnagowka degmada welina ku qeybgalay maamulka degmada guddiyada xaafado iyo qeybo shalgadisan ee bulshada magaalada maadaama hay-adda iom iyo ku wareejidii qalab dhammaystiran oo lanka talgalay in lanka shaqeeya nadaafada sidoo kale kulankii weliba diirada laka saaray sidii toddobada xaafadood ee ku koobanta degmada iyo xaafad walba maalintii aan ku shaqeey lahayti nadaafada si meelilanku saara dhibaatooyinka ku dhalada nadaafad darada iyo halista qashinka wadooyinka laakadiidewa gudoomiyaha degmada buulibuurde ee gobolka hiiraana xasan maxamed cabdi oo kulanka ku hadalay iyo weliba uu soo mahnaygay hay-adda ioma oo agabkaasi hadeersidii usoona sheegay intii gudiyada xaafado kale xisaabtama doonaa sidii oo bulshadan ka shaqeeyana weli kale uuse gudoomiyaha ka baaqay intii laga shaqeeya sidii wada shaqeyn dhabeh dhex maran lahayti bulshada iyo maamulka runtii barnaamijkan maanta halkaan nooga furmay oo ku saabsan nadaafadda iyo sidii magaalada quruxdeeda loo soo celi lahaa waxaa marka hore u mahad celinaa hay-adda ayom iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose oo runtii barnaamijkan ka soo shaqeeyey aad iyo aaday u mahadsan yihiin runtii waa barnaamij loo baahnaa degmadana baahi ay qabta ayay ahayd hay-adda ayom waxaa horey uga codsannay barnaamijyo dhowr ah waxaa ka mid ahaa tormantigii degmada ka dhacay sboortiska oo runtii ay naga caawiyeen oo si qurux badan u dhacay waa ku mahadsan yihiin sidoo kale waxaan rajaynaynaa degmada iyo hoolkana inay dayactiri doonaan haddii alla idmo oo shaqadaas ayadana meel fiican ay maraysaa sanatiishinka ama kaliinab kambaynkan runtii muhiim waaye degmaduu muhiim u yahay waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysanno shalay haddii aanan haasan wixii aan ku shaqayn lahayn maanta tuuliskii lagu shaqayn laha o dhanaan haasannaa oo hay-addu ay noo keentay waxaan rabnaa guddoomiye xaafadeedada in loo dhiibo annaga maamulka ah iyo dowladda hooseba aan kula xisaabtanno shaqadaasna la qabto xaafadaha toddoba xaafadood waa toddobada maalinay kala leeyihin shaqadaas qof walba xaafadeeda maalinkeeda ina ka soo baxdo layska kaashado nadaafaddu waa iimaanka barkeeda diintaa ka hadashay waa wax aad u muhiim ah waxaan rabnaa shacabka halkan fadhiya ee toddobada xaafadood ka socda xaafad meeshaan ka maqan maa jirto toddobada xaafadood shacabka ka socda waxaan rabnaa in laga qayb qaata nadaafadda magaalada quruxdeeda in la soo celiyo wejigeeda magaalada wejigeeda waxa waaye nadaafadda maanta haddii xaafaddu xaafadda aad joogta aysan nadiif ahayn waxay ka dhigan tahay magaaladaas waa magaalo wasaqaysa wasakhdana waxaa ka dhasha cudurraa ka dhasha marka si aan alwiqaayatu khayru min alcilaaj alyidhi si aan cuduradii uga hor tagno inaan nadaafaddii aan ka shaqayno runtii waxaa kaloo ku saabsan yahay brograamkan in bulshada iyo maamulka dhexdooda trust laga abuuro is-aaminaad sidaa ogahay dadka hadda halkan fadhiyo shacabka buuluburt iyo maamulka degmadu aaminaad u dhimanoo ka dhexaysaa ma jirto sababtoo ah xaafaday ka wada shaqeeyan waa isla shaqeeyaan waxaan rabnaa marka in la adkeeyo shaqada maamulka iyo xaafadaha degmada ka dhexayso aad iyo aadaa u mahadsantihiin brograamka waa noo furan yahay maalmaha soo socda ayaa insha allah waxaa la dareemi doonaa magaalada quruxda ee yeelato iyo iyo nadaafadda sida looga shaqeeyo agabkan shalgidisnoo lanka shanqeeyo nadaafadda oo laku wareejiyey guddiyada xaafado degmada buuliburt ee gobolka hiiraan guryad waliba bilaabo doonana olole nadaafadeed iyo hanagowka bileeda magaalada